galatiya cutubka saddexaad garaadlaawayaasha reer galatiyow yaa idinsasabtay kuwiinna indhahooda la hordhigay ciise masiix oo isku tallaabta lagu qodbay waxaan keliyahoo idinka doonayaa inaan idinka barto ruuxa ma waxaad ku hesheen shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka ma sidaasaad u garaadla'dihiin idinkoo ruuxa ku bilaabay miyaad haatan jidhka ku dhammaynaysaan ma waxtarla'aan baad wax badan ugu xanuunsateen hadday waxtarla'aan ahayd haddaba kan ruuxa idin siiya oo shuqullada xoogga leh idinku dhex sameeyaa ma wuxuu ku sameeyaa shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka sidaas oo kale ah ibraahim ilaah uu rumaystay oo waxaa isaga looguu tiriyey xaqnimo haddaba ogaada in kuwa rumaysadka lahu yihiin wiilashii ibraahim qorniinka oo hore u arkay in ilaah quruumaha xaq kaga dhigi doono rumaysad ayaa injiilka horey ugu sii sheegay ibraahim isagoo leh quruumaha oo dhammi adigay kugu barakoobi doonaan sidaas daraaddeed kuwa rumaysadka lahu waxay la barakaysan yihiin ibraahimkii rumaystay in alle intii shuqullada sharciga isku hadlaysaa inkaar bay ku hoos jiraan waayo waxaa qoran waa inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii socon inuu sameeya wax kasta oo ku qoran kitaabka sharciga inuusan ninna sharciga xaq ku noqon ilaah hortiisa waa bayaan waayo kii xaqa ah rumaysad buu ku noolaan doonaa sharciguna kama iman rumaysadka laakiin kii sameeya waxyaalaha sharciga igaguu ku noolaan doonaa masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga isagoo inkaar inoo noqday waayo waxaa qoran mid kasta oo geed ka soo daldalanu wuu inkaaran yahay inay barakadii ibraahim quruumaha ugu timaado ciise masiix inaynu ballankii ruuxa ku helno rumaysad walaalayaalow sida dadkaan u hadlayaa in kastoo ay tahay xataa axdiga dadka mar haddii la hubiyo lama buriyo waxbana laguma daro ballamada waxaa loo qaaday ibraahim iyo kii ka soo farcamay lama odhan kuwa ka soo farcamay sida kuwa badan laakiinse sidii mid keliya oo ah kan ka soo farcamay kaas oo ah masiixa waxaan leeyahay ilaah baa axadi hore u dhigay oo sharcigii afar boqol iyo soddon sannadood dabadeed yimid ma buriyo axdigaas oo ballanka ma baabi'iyo waayo haddii dhaxalka laga helo sharciga ballanka lagama sii heleen laakiinse ilaah baa ibraahim ballan ku siiyey haddaba sharcigu waa maxay waxaa loogu daray xadgudubyo aawadood ilaa farcankii loo ballanqaaday yimaado oo waxaa xagga malaa'igaha lagaga amray dhexdhexaadiya gacantiis dhexdhexaadiya mid keliyahuma leh laakiinse ilaah waa mid keliya haddaba sharcigu miyuu ka gees yahay ballamadii ilaah ma surtoodo waayo haddii sharci wax noolayn kara laysa siiyey sida runta ah xaqnimada waxaa laga heli lahaa sharciga laakiin qorniinku wax walba dembiguu ku hoos xidhay in ballanka rumaysadka ee ciise masiix la siiyo kuwa rumaystay laakiinse intaan rumaysadku iman waxaa laynagu hoos hayey sharciga innagoo xidhan ilaa rumaysadka la muujiyo sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa edbiyaheenna inuu masiixa inoo geeyo inaynu xaq ku noqonno rumaysadka laakiinse rumaysadkii waa yimid oo taas daraaddeed mar dambe edbiye kama hoosayno waayo kulligiin waxaad wiilashii ilaah ku tihiin rumaysad idinkoo ku jira ciise masiix in alle intiinna lagu babtiisay masiix waxaad huwateen masiix ma jiro yuhuud ama gariig ma jiro addoon ama xor ma jiro lab ama dhadig waayo kulligiin mid baad ku wada tihiin ciise masiix haddaad tihiin masiixa kuwiisa waxaad tihiin ibraahim farcankiisa oo ah kuwa dhaxalka leh sida ballanku leeyahay